gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmaa maxamuud macalin cabdulle uu heliyo agaasimaha caafimaadka hay-adda sodmaa doctor cabdulaahi muuse axmed ayaa isbitaalka ciidanka xooga ee magaalada muqdisho ku wareejiyey daawooyinka gargaarka deg dega ah iyo gaadiid ambalaas oo loogu talagalay in lagu adeego ciidanka qaranka maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda sodma ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey gaadiidka iyo daawooyinka ay ku wareejiyeen cisbitaalka
xoogo runtii maalmahan aan isla haynay culeysyada ka jiraahi runtii way u baahan tahay in runtii lala qaybsado agaasim waa ku mahadsantihiin shaqada aad ummadda soomaalied u haysaan waxaan halkan u nimiday inaan runtii idin soo booqanno xaaladiina aragno waxaan aragnaa inay dhaawacyo fareesha oo cusub oo runtii dagaalkii hadda wargaadhi ka dhacay iyo dagaallo kalantood ay idin soo gaareen dhaawacdaasoo runtii aad la tacaalaysaan waan idinkaga mahad celinaynaa aniga oo ku hadlaya magaca guddiga gurmadka ra-isul wasaaruhu oo magacaabay iyo magacayga oo hay-adda sodma waxaan rabnaa inaan kuu wareejinno daawo yar oo runtii aan ugu talagalnay in aad ugu adeegtaan oo runtii daawadii loogu talagalay xaaladaha deg dega ah iyo gaarigan ambalaasta ah oo gadaasheena ka muuqdo kaasoo aan rabnay iidan laftigeeda inaad adeegsataan wax aadan u baahnayn male waxaan runtii kula dadaamaya ummadda soomaaliyeed oo runtii ama ganacsato leh ama runtii dad kalentoodo civil society leh cid kastaa hayn inay isbitaalkan wax allaale wixii ila soo gaari karta ila soo gaarto inaan ciidamadeena xoogga la garab istaago waxay ku jiraan dagaal nafurnimo ah oo runtii aad iyo aad loogu baahan yahay mudan agaasimo ku soo dhowow furihii gaariga waa kana waa kugu wareejiyey waxaan rabaa inaad uga adeegtiin ummadda haddii la aada umahadsanto dhanka kalena agaasimaha cisbitaalka saadaam cabdulaahi cusmaan ayaa ka mahad celiyey daawooyinka iyo gaadiidka ay soo gaarsiisay hay-adda sodmo uu sheegay inay u baahnaayeen
hay-adda oo ah hay-addii maareynta musiibooyinka ahna saaxiibka ugu badana cisbitaalka xilli walbaaho iyo xaalad walbaaho garab joogto sidoo kale si guud asoo xubinka guddigii taakuleynta ee dagaalada loo xil saaray intaas kadib in galabtuuna soo booqdo gaari ambalaase oo baahi badan u qabno dee dhaawacyada iyo xaaladaha jira noogu faa'iidaysanayno iyo weliba qalabkii daawadii emergensiga aheeda gaariga keligiis maahana qalabkii loogu shaqay lahay daawadii loogu shaqay lahayna uunala garab joogaa waa ka mahad celiyeynaa waa waxaan hore ugu baranay intaan iyo ka badan hadda iyo inta dhimanna aan rajeynayno guddoomiye waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celiyeynaa waan ku faraxsannahay inana soo booqataan na garab joogtaan waxnala garab joogtaan intaba waa ka mahad celiyeynaa insha allah waxaan rajeynaynaa qalabka daawada iyo ambalaasta nagula wareejiyeyna inaan uga faa'iidaysan doono wax badana naga tiri doonto gaadiidka iyo dawooyinka lagu wareejiyey cisbitaalka ciidanka xooga ee magaalada muqdisho ayaa ah kuwo loogu talagalay in loogu adeego bukaanada la keeno cisbitaalka ciidanka